xildhibaanada ku mideysan siyasaadka cagaaran ayaa waxay si rasmiya deeqdaba ugu wareejiyeen maamulka isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed si ay gacan u geystaan daryeelka caafimaadka ciidamada qaranka iyo dadka shacabka ee ku jira isbitaalka si loogu daaweeyey daawada ay ku wareejiyeen munaasabada wareejinta deeqdan ayaa ka dhacday xarunta isbitaalka xoogga waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya saraakiil ciidan maamulka sare isbitaalka qaar ka mid wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo kumideys oo siyaasaadka cagaaran haddaba ugu horreyn waa kuwana mas-uuliyiintii daaqda ku wareejiyey maamulka isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo ka hadlaya daaqda ay wareejiyeen waxay ka qaban tahay shacabka soomaliya ugu baaqeen inay ka qayb qaataan taageerada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed
waxaan sharaf noo ammaantay annaga oo dhan labadii qaybood oo golaha wasiirada wasiir maareeya wasiir xeyd iyo wasiir dahabo iyo xildhibaan wardheere oo dhinacyga midig taagan horta sharaf weyn bay inoo tahay waxaynu meesha u nimi saddex weji weji horta waa ixsaan ixsaankuna waa rukni ka mid ah iimaanka diinta islaamkuna asalkeed waxay ku dhisan tahay ixsaan waana waajib muqadasa maanta oo kale in laisgarab istaago tan labaad dowladnimadu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ama ama pilariska governance ama nidaamka dowladda waxaa ka mid ah saddex qabood dowladdu waa inay dadkeeda u naxariisataa qofka mumailkaahna inuu dadka umatala u naxariistaa tan saddexaadna waxa weeye inaad marka dhibi timaado oo xaaladda hadda lagu jiro oo ay ka mid tahay qayb ay ka tahay in marka qofka hadduu ama xildhibaan yahay ama mas-uul dowladda yahay inuu matalo dhibaatada la qaybsado dadkiisa anugu puntland baan ka soo jeedaa bishii hore sidaasoo kale daawooyin baan geeyey degaankaygii waa sharaf in loo midoobo mashriq iyo maqrib soomaaliya laga soo bilaabo daanta ugu shisheeya ugu shisheysa waa lughaya ilaa inta ka shisheysa raasiya kayamboni in la isgarab istaago waa waajib inaan la siyaasadayna waa waajib marka u horeysa waxaan usoo jeednaa hooyooyinka soomaaliyeed waxaan leey hooyo isbitaalka imaada dhaawaca soo fiiriya waa wiilashiina halgarab istaago waxaan kaloo soo jeednaa dhallinyarada soomaaliyeed walaalihiin waa dhallinyaradan dhiiggiina ushuba hubeeya hiba u siiya walaalihiin waay koow ka rabaayo haweenka soomaaliya iyo dhallinyarada waa inin garab aan siinaa meel kasta aan joogno haween soomaaliyeed inaa ka damqataan gabdho waxaa jira ani kamid ahay wuu ololeeyo si ay ogaalahayo dhaawac meelaha isjiifo gabdhow maanta waxaan taagnaa isbitaalka xooga dhaawaciyaan soo fiirinoyna kormeeraan ku nimid daawaan u keena anigoo green party eh xildhibaanada midaysan green party aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan ballantii aan hore u ballan qaadnay aan ka soo baxno aan kugu wareejino daawadan oo noocyo badan iskugu jirto aad baa u mahadsantaha marka koowaad waan ku faraxsannahay inayna soo booqdaan wasiirada xildhibaanada iyo gaar ahaan new green party ayagoo dee nala garab istaagay daawo baahi badan aan u qabno xilliga la joogo eh waxyaabooyinka ugu badan ee ciidanka iyo dhaawacyada iyo waxa lamidka u baahan yihiin waan rajaynaynaa intaan iyo ka badanna inay dee nala garab istaagi doonaan garab istaaggii ugu horeeyey oo ah inaanu cisbitaalka xooga oo yaaliin dhaawacyo ayaanu u keenay daawo qiimo badan aada iyo aada u tayo fiican oo runtii markaanu diyaarinay lacagtii lagu gadi lahaa aanu kala tashanay dhakhaatiirta cusbitaalkan wixii baahi ahay qabaan baahidooda ayaanu kala tashanay toban atam ama toban habo nooc oo daawo ah ayay noo sheegeen inay u baahan yihiin tobankii nooc baan soo gadnay oo halkan ku wareejinaynaa annakoo ah xildhibaanadaas sidaan sheegay new green party urur siyaasadeedka cagaaran ayaa horay u muujiyey doorkiisa firfircoon ee taageerada arrimaha amniga iyo sidoo kale horumarinta adeegyada bulshada waxaana la filayaa inay tallaabooyinkan oo kale ay sii socdaan si loo muujiyo taageerada ciidanka xogda soomaaliyeed iyo shacabka si uga qayb qaadanayaan sidii loo taageeri lahay waxna looga qaban lahaa amni darada ka jirta gudaha soomaaliya